waxaa sar u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo dahabka suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay toddobaadyadii ugu dambeeyey taasoo saameyn ku yeelatay ganacsatada iyo macaamiisha dalbaadka dadka ku shaqeeya iibinta iyo kala iibsiga dahabka ayaa sheegay in korarka qiimahan uu salka ku hayo isbeddel ku yimid suuqyada caalamiga ah iyo sicirbararka gudaha ka jira ganacsatada dahabka iibisa ee magaalada baydhabo ayaa tilmaamay in halkii garaam uu sare u kacay celcelis ahaan boqol dollar taas oo qiim ahaan aada uga sarreysa qiimihii hore ganacsatada ayaa dareemaya culays iyagoo qaar ka mid a ay awoodi waayeen iibinta dahabka qorshihii loogu talagalay mid ka mid a ganacsada dahabka ku iibiya suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka warbixinaya sicir bararka laga dareemayo suuqyada dahabka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay fadhiyay sambal konton doolar ninka fadhigayga boqol iyo dhoodhow maraay garaamka konton doolar ka badan faa'iido saaran marka la yaabka anka badan oo la layaabo macnaha maxaa la faa'iida xataa mararka qaar way layaabo kor marka suusata xaaladiisa hadda heer waxaan marayna dahabka qofka ninka xataa noogada beesa kaasha isweeda xataa inta unka shilay xataa aan dhahno dahabkeen maanta ma gadayna xataa inaan dhahno ilaa sababtoo maalin walba dahabkee ka darsamaayo maalin walba laba doolar saddex doolar yaa ka darsamaayo dahab hata boqol iyo shan doolar haddii aan garaamaan gada bara boqol iyo toban doolar diira marka kii maanta aniga aan gadee bariiga shilaayo meeshalay aan gadiya weli marka maylaraa iswaqtigii oo ganacsigaana la yaabka la ama qof walba oo ganacsigan dahabkan ka jara qof kasta haada geeg waqti oo yaab lee la marahay kaca laga dareemaya qiimaha dahabka suuqyada magaalada baydhabo ayaa imaanaya xilli dunida dhan oo kor uga kacay dahabku qiimihii la iibi jiray sanad ka hor